shirkan uu isugu duumiyay wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ee laga qabday magaalada baydhabo iyo weliba lagu ka hadlaya sugowka arrimaha maanka dalka guda jira maalmo iidii arafa waliba shirka qayb ku hay saraakiil shildung ee laamaha ammaanka koonfur galbeed sida taliska booliska soomaaliyeed ee gobolka kan degmada iyo ciidanka gaarka ee booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo ka bandhigeen warbixino la xiriira arrimaha amniga taliyaha saldhigga booliska degmada baydhabo mukhtaar dugudow iyo waliba shirka kuryada warbaahinta la wadaagay walyaabyaha kubahii shirka uusana sidoo kale ka baaqi in lagu wada shaqeeyay amniga magaalooyinka koonfur galbeed horta marka hore wali salaamay ummado soomaaliyeed ogeyg maylerayuse aan rafadan diyaar guruwase oo saqaaladete iyo salaame meelkas dhowr hoogaanlanka ilaahay nasiib sheeki walay hadka jare iyo kii oo maylerayusete hadka jarte ini haniin do-ayte oo ummado soomaaliyeed han do-ayte ini ilaahay nibasii ti gudaha roogdanoo ilaahayn kase ini oyoon hadka seedaan tan lamaad haadaha amniga geeka ee dhammaan oo koonfur galbeed mayniska koynashar oo ku hadlayaan dhinaca amniga maadaama maylerayus iijarta oo aan rafeete ini maylerayus ummato soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed nabadka iidda oo ka iidaysadaan ka tukadaan yaan ka baaqaan ini ka shaqeeyaan ciidamadana go'aamadii ku hadlayaan oo wasiirka amniga insarhay dhammaan qiibaha kala duwan ah oo ka saabsan ini amniga la ka shaqeeyo oo laskaashada oo garbo laisqoobsada reer koonfur galbeed ka iidaysadaan nabad ka iidaysadaan oo waliba aan rafadan oo dadka lahodaha hoola gooryaayaan oo miil kastaba mayle raayusa dad ajnabiya rooga dad kale soomaaliya ee walsada gaajiraan rooga oo dadka masaakiinta ay geysaan fadaayaan waliba waa sadhagada ani lakula shaqayo amni oo la sugo lakula shaqay gaar ahaan nimankan khawaariidka ee nabaddiidka oo mayle raayusa miil kasta roogaan maalinta yoomal faragee inayoon ummata dhibaateen fadayaan hay-adaha amniga go'aamadan dambooyo qaadeen waliyayna ini waliba bannaanka lalagala oo waliba nimankan laku fuji ummata soomaaliyeed sida hoolaha dugaagda lanku fujaw bani aadanka lanku fuji yamailarayus go'aamada lahaku saari hayte amarkanka dambooyo oo la siin walihayte in amnigi laka shageey insaray wasiirka amniga